gobollada sool sanaag si joogto ah ama la mida gobollada kale ay soomaaliya uma gaaraan deeqaha iyo gargaarka ka yimaada qaramada midoobay taasoo inta badan ay dalalka deeqaha bixiya ay soo mariyaan hay-adaha kala duwan ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa sababta aysan hay-adaha caalamiga xafiisyo ugu lahayn deegaanadan si joogto ahna aysan u gaarin deeqaha aadantinimo iyo kuwa arrimaha bulshada ayaa laisku raacsan yahay inay sal u tahay muranada siyaasadeed ee deegaanadan ka jira oo marar badan dhaliyay colaado khasaare geystay arrimahaas waxay fursad u noqotay hay-adaha maxalliga waxaana gobolladaas ka howlgala kuwo badan oo maxalli ah oo gaarsiiya dadka ku dhaqan labadaas gobol gargaar kala duwan hay-adaha maxalliga ee ka howlgalaya gobolladaas in badan waxaa ka mid ahaa hay-adda horumarinta iyo nabadda ee a b d mustafa yaasiin cali shire waa qurbajoog in badan deganaa dalka maraykanka waana agaasinka guud a b d waxaana uu u sheegay barnaamijka in wax badan ay ka qabteen waddooyinka isku xira dhanka miyiga iyo magaalooyinka iyo dhaamo lagu keydiyo biyaha qeybo ka mid a gobolka sanaag gobolka sanaag oo kale waxaanu ka qabanay waanu ka sugnay labadii kun iyo saddex iyo tobankii baanu ka bilownay sideed iyo toban daan ayaanu waxaanu ku sameynay in aanu iyadana dib habeyn ku sameyno oo hagaajino sayfkii ay lahaayeen aanu ka weyneyno ilaa laba kun iyo soddon iyo toddoba qoys ayaa iyaduna dadka deegaanka ayaa waxaa kasoo gelayay dhaqaale oo dhaqaalaha iyadoo dadku hagaajsanayay marka waxaynu ahayn dadka sanaangudiyooyinka baran iyo dhahar goobaha aanu wax ka qabanay iyaguna waxaa jira wadooyin sidaas oo kale aanu dayac tirnay waddooyinka dib u habeynta lagu sameeyey ayaa ahaa kuwa wax badan ka bedelayay isu socodka dadka waxaana waddooyinka dib u habeyntooda shaqooyin ka helay kumanaan qoys oo uu ka soo galay dhaqaalo iyo raashiin adigu waxay isaga dhigdaan saddex magaalo oo dadka buuralaya beeraha halkaa kule leeliya xabaasha wacle mashcaleed ilaa cirbiye ku teedsan oo adigu qiyaastaan filayo dhowr iyo soddon inaynu ka yarayn oo dad beeraley ay degan yihiin ayaanu dib habeyn ku sameynay labadii kun iyo saddex iyo tobankii halkaana dadkii beeraleyda ah in dhaqaalihii iyo waxyaabihii iyagu la soo baxayeen si ay si yareysaanan suuqa ugu iibgeystaan ayuu aada uga caawinayay arrintaana aad baan uu dareenaynaa inuu waxtar u ahaa dadka deegaanka isku dayga ay samaysay a b d oo gacan ka helay safao waxay muujisay in dadka ay wax qabsan karaan waxaa noo muuqday waddadaas oo dadka deegaanka ay noo sheegeen muddo badan inay ka xidhnayd baabuurtuna aysan geli karin aadna ay ugu adkay maadaama aanu qabanay oo dadku ay halkaan aragno horumarka ay sameeyeen in wax badan oo kale lasii qaban karo maadaama aan hay-ado waaweyn international aynu badanaa goboladan soo gaadin dadka ku dhaqan miyiga sanaag ayaa loo sameeyey meelo u celiya biyaha roobka kuwaasoo xitaa ay isticmaalaan waqtiyada jiilaalka iyadoo la ilaalinayo nadaafadooda dhanka biyaha waxaa kamida dhaaminka biyo fadhiisinada ah oo hadda labadii kun iyo afar iyo tobankii kii ugu dambeeyey aanu saddex iyo toban goobood ku waxaynay oo ku dayaxtirnay oo deegaankaasa oo iyana sidaa ku leeg iska fadhiyaan la isticmaalayn oo kii dibhabeyn lagu sameeyey nambarkii horena laga weneeyey sida hadda aan warka ku helay in lagu sheegiyo xilligan ay jiilaal adag tahay in weli meelaha qaarkood biyo fiican ay ku jiraan salaad siciid waxa uu ka mid yahay odayaasha ku dhaqan gobolka sanaag wuxuuna v o a u sheegay in keedinta biyaha roobka ay ka faa'iidaysteen dadka iyo xoolahaba gaar ahaan xiliyada jiilaalka walahi laba laba masaladaa laga helay ma garatay labada masalo mid waxa weye de dhaqaalaa laga helay oo suuqii dhaqaalaha kolku u kacay ma garatay marna waxaa laga helay biyo nadiifa oo de biyihii iska socon jiray iska qulquli jiray dhulka waxay joogaan loo qabtay biyo nadiifa baanu helnay ma garatay dadka iyo xooluhu way ka faa'iidaysteen haladabaduba dhammaan way ka faa'iidaysteen dhinacyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyagana ka mid ah arrimaha xoogga la saaray miyiga sanaag iyo sool waxaanu kale iyadana isleenahay horumar badan baa laga gaaray oo aanu ka shaqaynaynay hooyada iyo dhallaanka oo aanu taa dhinac weynay oo aanu gooba ay ku milaan iyo wax sidaas oo kalea iyo raashin ay dawaliyo iskii bixinayso aanu deegaanka gaadsiinaynay ilmaha labada jir ka yarna lagu siinayo cunto nafaqaa laba ilaa shan jirna aan iyadana goobo gaara oo dhowr ilaa shan goobood ku toodan sida gobolka sanaa oo kale aanu ku bixinaynay nafaqada wacyigelin badan kadib oo la gaarsiiya dadka ku dhaqan miyiga waxaa la yareeyey khasaaraha ka dhalan jiray hooyooyinka ku umula miyiga iyagoo aan heli karin agab caafimaad oo wanaagsan waxaa kamid oo kale hay-adda dabalyoskii ayaa waxay ugu talagashay hooyadu haddii ay ku imusho goob caafimaad in la siiyo raashin ilaa dilka kenya markaa wacyigelin badan oo aanu dadka deegaanka u sameynay oo aanu u sheegnay dadka dumarada dibadaha jooga inay goobaha caafimaadka yimaadaan iska soo xaadiriyaan markaa dad badan oo aanu qiyaasana in magaranaysa awel ay dhibito soo gaadho ama isku dhintaan ama khatar gaaraan waanu filaynaa ka ilaahay waa noo sheegay inay aada ugu badbaadeen oo wax ka heleen arrimaha markii la arkay hooyooyin badan in ay fahmeen inay ku dhalaan goobaha caafimaadka waxaa la ballaariyey xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolladaas waxaa kamid a gobolka sool oo aanu isagana toddoba goobood oo sidaas oo kale ah oo ilaa qeex ilaafa dulboocan oo boogeys intaas kutaro aanu iyagana ku haynay toddoba goobood oo kale oo hooyada iyo dhallaanka iyo ilaa soddon goobood oo kale oo iyagana ilmaha labada sano ilaa shanta sano gaara lagu siiyo nafaqo gobolka isagana cayn sidaasi leer lix goobood oo hooyadiiyo dhallaanka iyo goobo kale iyaduna dhowr iyo labaatan goobood iyana laba jir ilaa shan jir lagu siiyo nafaqo ayaa sidan gacanta ka haynay kaasi wuxuu ahaa mustaf yaasiin cali shire agaasimaha hay-adda a b d ee horumarinta iyo nabadda oo marti noogu ahaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena taxanaha oo aan ku eegeynay gacanta hay-adaha caalamiga ee gobollada sool iyo sanaag